habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa tahay waa fiid wanaagsan waa sabti bisha meyna waa sagaalka sannadda labada kun iyo shan iyo tobanka waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaggaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka efemyada geeska afrika taleefonka gacanta iyo bogga internetkan ku leenahay v o a somaly com idaacaddeenana waxaa daadihinaya anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo ismaaciil xuseen farjar
waxaa weeye ereyga dimuqraadiyadda lagalafiya ayaa yacni dee abtirsiin buu leeyahay isir iyo abnaq buu leeyahay meeluu ka yimi iyo meel uu magaranaysaa dhabarka ku hayo mustameedu ah jamhuuriyadda dimuqraadiga kuuriya waa taa nimankaa dee iminka allakajeedka cid alliyaale cidaas garata iyo wax lagula hadlayo meel loogu hagaagayo aan la garanayn jamhuuriyadda dimuqraadiga ee yeman waa cadan oo la ogaa xaalkeeda keeniyo dee iska allow shahalkeeda aynu ka wada warqabno jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya ee loodhan jiray election keliya ama doorasho keliya oo ka dhacday muddadaa yacni zamankaasina ma jirin maxamuud axmed sheekh dalmar ayuu kaasi ahaa oo caawo marti noogu ah barnaamijka martida mikrofoonka oo ku saabsan dimuqraadiyadda iyo islaamka goordhow ayaad dhegaysan doontaan waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijka cawayska washington iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warka dunida saraakiisha dalka sbain ayaa maanta xaqiijiyey in ugu yaraan saddex qof ay ku dhinteen kadib markii diyaarada shil ku gashay erebood milatari oo ku yaala magaalada safiila ee dalka sbain ra-iisul wasaaraha dalka sbain mariona rahoy ayaa maantuu sabtiya sheegay in qiyaastii toban qof oo shaqaalaha diyaaradaasi ay saarnaayeen madaxa ereboodka arena ayaa sheegay in ereboodka la xiray islamarkaana loo diray shaqaalaha debdemiska goobta uu shil ka dhacay iyadoo dhammaan duulimaadkii ku socday magaalada safiila loo weeciyey erboodada kale ee magaaladaasi ku dhow muuqaal yaroo hordhaca ayaa muujinaya qiiq madow oo hawada qabsaday kaasoo laga arkay dhanka waqooyi ee erboodka magaalada safiila ee la yidhaahdo san balbolo
laanta caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku dhawaaqday in dalka liberiya laga cidhib tiray xanuunka ebola w h o ayaa hadalkan ku dhawaaqday kadib markii aan dalkaas lagu arkin cid xanuunkan qabta muddo gaadhaysa labiyo afartan maalmood oo ah laban laab xilliga la fili karo in xanuunkaasi qofka soo rito laakiin weli wadamada galbeedka afrika ayaa xanuunkaasi ka jira gaar ahaan dalalka siralion iyo guine oo deris la ah liberiya taas oo toddobaadkii hore lagu soo warramay in lagu arkay dal kasta ilaa sagaal qof saraakiisha militariga ee koonfur kuuriya ayaa sheegay in xukuumadda waqooyi kuuriya ay tijaabisay saddex gantaal oo nooca lidka maraakiibta kuwaasay ku riday badda gudaheeda tijaabadan ayaa dhacday hal maalin kadib markii koonfur kuuriya ay heshay digniin ah in waqooyiga kuuriya uu ogeysay isla-aan weerar ku qaadi karo maraakiibta koonfur kuuriya haddii ay ku soo xadgudbaan biyaha waqooyiga kuuriya mas-uuliyiinta magaalada siyool ayaa sheegay in gandaalada la riday laga riday meel ka fog magaalada dekadda le ee la yidhaahdo wonson xukuumadda biyonyona ayaa xilli hore oo maanta sheegtay inay tijaabisay gantaalada balastiga ah taasoo ka dhigan in ay horumar dhanka teknolojiyadda ka gaadhay gantaaladaasi qaramada midoobay ayaa horey waqooyiga kuuriya u saartay cunaqabatayn dhanka gantaalada balastiga ah ruushka ayaa dhoolatus milatari kusoo bandhigay fagaaraha cas ee moscow si uu u xuso toddobaatan guuradii kasoo wareegtay guushii ay ka gaadheen markii ay jebiyeen ciidamadii naasiyiinta taas oo soo afjartay dagaalkii labaad ee dunida madaxweynaha dalka ruushanka valadimir putin wuxuu u mahadnaqay isbahaysigii la socday ruushka dagaalkii labaad ee dunida oo ay ka mid ahaayeen maraykanka britain iyo faransiiska kuwaas oo ka caawiyey ruushka in ay ka gacan sarreeyaan naasiyiinta diblomaasiyiinta reer galbeedku qaybgelin dhoolatuskan waxayna ka cadhaysan yihiin doorka ruushka uu ka cayaaray arrimaha ukrein iyo kareymiya
waa tahay dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan ehelada wiil lagu magacaabo cabdulaahi daahir xasan oo geeriyooday toddobaiyo labaatankii bishii abriil ee aynu soo dhaafnay kuna dhintay xabsi dhexdiisa ee oo dowladdu ay gacanta ku hayso ayaa dowladda lagu eedeeyey inay dayacday daryeelka caafimaad oo aan wiilkaasi loo fidin iyadoo wiilkaasi uu qabay cudurka neefta uu dhintay iyadoo ay sheegeen in eheladu ay ku doodayaan inay isku day badan ay sameeyeen sidii cisbitaal daryeel caafimaad oo wanaagsan loo geyn lahaa wiilkaasi balse mas-uuliyiinta dowladdu ay diideen inay sii daayaan ama ay iyagu siiyaan daryeel caafimaad ee u baahnaa cabdulaahi daahir xasan waxaa toddobaad waxaa toddoba bilood ka hor lagu xukumay shan sano oo xariga kadib markii lagu helay inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab haddaba aadan xasan oo wiilkaas adeerkiisa ayaa sheegaya inuu dowladda kala hadlay xaaladda caafimaad ee wiilkaas sidoo kalena beeniyey eedeymaha horey loogu xukumay wiilkaasi haaruun macruuf ayaa ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen anaaba goorjoog ahaa xamar joogo ninkaas wuxuu geeriyooday toddoba iyo labaatankii bisha abriil oo hadda aan soo dhaafnay maalin isniin ah saacadda markay ahayd sideed saac iyo bar buu geeriyooday sideedii bishii lixaad laba kun toban iyo afarta isagoo jaamacadiisa ku yimid laabtoobkiisii iyo dakaarkiisii iyo muxuuha bugaagtiisa wasoo jaamacadda ku yimid gurigiisa albaraka ku yeelo qabeynayo oo markaas xataa muxuu ahaa dharkii toos kaga bedelin baa laga qabtay meesha saddex bilood buu ku qaatay muxuu ahaa xabsiga jilacow iyo madaxtooye toddobada bilood oo ka dambeysana wuxuu ku xirnaa xabsiga dhexe ee xamar marka sidaasuu xabsiga ugu geeriyooday runtii kiiskiisana haddawaan daba joogaya ninka warqabaan ahaa inuu dhintaana laigu soo wargeliyay anoo muxuu ahaa qaab maxkamadeed shaqadiisii kale ugu jiro marka arrin aada iyo aada u xanuun badan bay ahayd qaabka loo xukumay iyo qaabka loola tacaalay iyo xanuunada meesha ku qabtay iyo gargir loo geystay intuba muxuu u dhintay isaga sida laydiin sheega xanuunku u dhintay waa maxay harow ninkaas wuxuu qabay cudurka neefta oo naqaskaa ku dhegi jiray laakiin wuxuu ahaa nin la dhaqmo oo arday ah wiilkiyada waxa uu ku eedeysan yahay shaqan ku lahayn baan sheegnay waa waxaa la yidhi muxuu ahaa beriyaa la xukumayaa annagaa cabsanay markii jilicow lagu hayay in ninkii maxkamadna loo geeyo cadaalad la waafajiyo oo aan la isaga haysan meesha maanta la xukumayaa baana la yidhi beriyoo kale markaan iyaday ballantii aan ku soconayna waxaa la yidhi shalaa baa la xukumay dastoor ma lahayn ma lahayn qareen ma lahayn wax ka warqabay ma lahayn haddee canab yar oo muxuuha inta lasoo qabtay la iska handiday unbuu noqday wax uu qorteyna ma jirin wax ku markhaati ana looma sheegin shan sano xabsi ciidanha lagu xukumay baana la yiri markaas kadib baan raxsaan qaadanay raxsaankina waana loo diiday qodobka laba boqol labaatan iyo kow xeerka iqaabta soomaaliyeed oo nabadiisii ku xukuman yahay baana la yiri ninkaas runtii raxsaanna waana loo diiday arrintaasna arrin cadaalad darro u dhacday ahayd ninkana cudurka neeftuu qabay marka hore marka nin haddii xornimo haysto oo dawada oxygiinka oo laisku buufiyo isticmaalo oo ceebad isku dhufan karo oo hawe sax haysta ayuu ahaa haddii xagkii ciriiri ah oo aan daryeel lahayn oo muxuu ahaa aada garan karto qol afar mitir oo sagaashan qof la iskala xareeyay ayuu maaragtay neefti ku qabatay waxaana jiri maalmo ka hor isbuuc ka hor nin cabiista ka mid ah inuu xagsiga dhexdiisa si xun ugu feeray oo dhibaatooyin badan u geystay intii feerarkaasi ay ku dhaceen kadib ninkii waxaa laga waday neefta markay qabato marka ama la cirbadeeyo ama baashis lagu buufiyo in muxuu ahaa nabad uu ka dego aduu maalinkaas taarikhda aan kuu sheegay toddoba iyo labaatanka bisha abriil ah anoo maxkamadii joogaa laisoo sheegay ninka inuu xaalkiisa liito kooma ku jiro islamarkii waan cararay sibitaal madiinaan tagay dhakhtar baan soo watay waxaan codsaday ninka muxuu ahaa in la ii gudbiyo oo aan muxuu oxygiin u helo waa laiga diiday waxaa la yidhi xeer ilaalinta iyo garsoorka kalema warqad ogolaasho ah intii la idiidayay oo meesha lagu camcaminayana islamarkiiba waxaa laisoo sheegay nafs in ay ka dhacday waxyaabahaan codsiya waxay kamid hadaadan aniga ugu aaminayna inta kaxaystaan ninka xaquuq buu leeyahay waa muwaadan xiran adinkaa mas-uuliyadan ka saaran tahay ninkan in gurmad caafimaad loo sameeyo xataa xalama la geeyo ninkan oxygiin uu helo marka taana ma helin gurmad eegina muxuu aha kama faa'iideysan ayadoo sidii meesha lagu celinayo nafta ka dhacday sidaasaa lagu sheegay markay nafta ka dhacday kadibna waa laysoo daayey meydkiisa halla tusaan eri waxaa la yidhi meydka anaga xaqiijino waa uu dhintay waxaad saxiixaysaa inuu dhintay sidaasaad kula bixi kartaa saxiixaan anigula runtii diiday arrintaa jilaan ku eri markuu daryeel iyo gurmad u baahnaana waa ii diideen cadaaladna ma helin hadda uu dhintayna waxama saxiixayaan eri aada iyo aad bay arrintaasi iga tahdiideen runtii kama aanaan yeelin markaasay ii soo bixiyaan oo meydkiisa ano aan sidaas kula soo baxay oo maalinkii talaada dambe aan aasay marka naxdin iyo geeri fooxin bay runtii ahayd nin muwaadin oo arday ah oo jaamici ah oo weliba muxuu ahaa nin aada iyo aad u qiimo badan buu ahaa ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto marka arrintaas cadaalad darrada ah oo fadeexad ah meesha ka dhacday waxaana runtii boqol kiiba boqol mas-uulkaha nin xeer ilaaliga ah marka arrintaasaan usoo sheegay inaan u sheegay iyadu yahay idaacadda harun waa gartay marka idinku waxaad aaminsan tihiin inuu u dhintay daryeel caafimaad la-aantiis haa ninkaas oxygiin ma helin nabarada xabsiga dhexdiisa kasoo gaaro nin kale uu ku dhiftayna waxaan isleenahay saameyn bay ku yeelatay way kaalmaysay oxygen la-aan buu u dhintay waxa weeye waa adoo qof kaa tabaroon uu biyo kugu baktiyo oo naqas uu neef waayey oo kale ay lamid tahay runtii qofku xaquuq buu leeyahay in qofkiisa loo bandhigo loo ogolaayo inuu u gurmado inaanad adiga u gurmato taasaa saxa marka xukunka horena cadaalad darro habeen abuur buu ahaa waa arrin aada iyo aada khayro mas-uulnimo ah waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa aadan xasan oo u warramayey haaruun macruuf haddaba ehelada wiilkaasi ayaa eedeeyey xeer ilaalinta maxkamadda militariga iyo mas-uuliyiinta xabsiga dhexe ee muqdisho mas-uuliyiinta xabsiga dhexe ayaa iyagu ku gacan ku gacansaydhay eedahaasi waxayna sheegeen wiilkaasi in uu helay daryeel caafimaad isla haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka muqdisho kula xidhiidhay gaashaanle sare maxamed sheekh cumar xirsiile oo ah taliyaha xabsiga dhexe
ninku hadda neeftaa ka waqabo xabsiga soo galay dhakhaatiir mar walbana ilaa maalintii waa la joogeen dhakhaatiir kenyaasta la joogay kuwa soomaaliya la joogay diiwaankii lagu daaweynaya ayaa la qaybta caafimaadka ee xabsiga waa gartay wax walba rikoora ka yaala qofka u baahan waa arki karaa marka muxuu u dhintay ma ma wuxuu u dhintay oxygen la-aan oo neefaa haysay mise xanuun kale wallahi ilaahan ha og anugu ma garanayo dhakhtarku oo wuxuu leeyahay burkiitadaas unbaa baashaa neeftaa unba u dhintuu leeyahay dhakhtarku waa gartay adigu taliyaha xabsigaa tahay ma dalabtay markaad xaaladiisa ogaatay inay culus tahay cisbitaalka hala geeya ma tidhi isbitaal buu ku jiraba qaybta isbitaalka xabsigu yaalaba xaskikeriyaadoo la joogay waa gartay laakiin iyagu waxay ku doodayaan waxay leeyihiin dowladda uu gacantiisa ku jiray inay geyso cisbitaalka ayay ahayd ama annaga aan geyno wax ka jira male midka ani kuu sheegaa rumayso cid khaasaya jirana xabsiga la keenay neefta markaan ku aragnay qolal oo daryaal oo caafimaad keenay dhaktaraadku hayeen rikoorkii oo dhan baa yaala ciddii u baahan halkaasi ka daawan kartaa ma garat waa gartay waxay kaloo iyagu waalidkiisu sheegeen eheladiisu sheegeen in nin ka mida maxaabiista uu ku feedhay xabsiga dhexdiisa taasina ay dhaawac kala gaadhsiisay isaga ma jirtaa wax jira ma aha wax jira ma aha waa warkoodii xumaayo oo ay waxbinaad raadinayeen waaye taas yani maxaaba lala feertama waa nin jiran oo meel jiisa yaa la feertamaya maxaa laga doonaya qolba dad banama joogo qol gaara u joogaa maxaa lagula feertamaya oo lagu maagaya muddo intee le-egu jiranaa marka idinka oo ku jiranaa xabsiga gudihiisa adiga waxa waaye warkooda dadkaas la jooji wixii kaloo weydin weydin dadka warkooda laba adduunka waxaa la yidhi annaga iyaga horaan isku nacno khayaamaan isku nacneeyana khayaameeyaanay rabaan say doonayeen inay idin khayaameeyaan
ninka iyagu meeshay rabaan ugu qaadnay nagu waayaanay rabin waa gartay laakiin taliya waxa weeye aad maadaama xabsiga aad mas-uul ka tahay xaaladiisa caafimaad markay xumaatay shan sano ayuu ku xukuman yahay waa labaatan sano jir maxaad ugu dalbi weyday in cisbitaal kale la geeyo oo ka adeeg fiican midka xabsiga ku dhex yaal cisbitaalka maxaa loo doonaa hor waa la daweynayaa dhakhtarkoo ma ah waxaa loo doonaa dhakhaatiir kayaatiyo dokumentiga qoreen ay qoreen ay yaalaan kuwan waa gartay adigoo aagu meel lala waxa ka raadine dhakhtarka waxaa loo aadayaa derbi waxma daawinaya dhakhtaraa loo aadayaa isbitaal dhakhtarkiina wuu nala joogay oo isagiyaa ku rafaadsanay oo wax walba u samaynayo qoysku ma kuu yimaadeen oo ma ku dhaheen noo sii daa ama idinku geeya cisbitaal ka wanaagsan midkan kuwa sheegaysaa wiilka adeerkiis ma kuu yimid aadan xasan xareed waxaan ku ag warkooda haday weydiinaan guri kuwaas haddaan maanta heli karo waxa oo aan cadaalad waxaan waxaan ku eedeyn lahay inay la mid yihiin asaga waa garta xabsiga maxaabiistu cudurro kala duwan miyay ugu dhintaan maxaa lagu dhimanaysa binaadam waa gartay maxaa ka mid a cudurrada u dhintaan imise maxbuusaa ku dhimatay sanadkii lasoo dhaafay aniga ma dhaktar baan aha marka inta ku dhimatana hadda imatira koobno ma joogo ma joogo xafiiskay maya dhakhtar ma tiid laakiin taliya xabsiga soo ma tiid oo ribood laguma siiyo warbixin laguma siiyo maya cudurrada u dhinta waa maxay ay tiri cudurrada dhaktar aan yaqaano waaye imise maxbuusa u ku dhimatay cisbitaalka sanadkii lasoo dhaafay waxay doonaha u dhintaani ma ma joogo xafiiskaygi markaan xafiiskii joogo on ku kala galo on kusoo tira koobaan kuu sheegi karaa kaasi wuxuu ahaa gaashaanle sare maxamed sheekh cumar xirsiile oo ah taliyaha xabsiga dhexe oo khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaana inoo soo diyaariyey haaruun macruuf
dalka biritan oo toddobaadkan ay ka dhacday doorashada guud waxaa lagu tilmaamaa waddanka ugu taariikhda weyn gaar ahaan dhinaca dimuqraadiyadda ku dhisan nidaamka baarlamaanka haddaba taariikhyahanada iyo culimmada islaamka ayaa qaba in dimuqraadiyadda ama nidaamka hisdoorashada xorta ah ay ku horreeyeen caalamka islaamka inkastoo lagu kala fikrad duwan yahay taabagalkeeda xilligan balse su'aasha la isweydiinaya ayaa ah ma isqaadan karaan islaamka iyo dimuqraadiyadda xilligan waa mawduuca barnaamijka martida mikrofoonka waxaana marti igu ah sheekh maxamuud axmed dalmar oo ah aqoon-yahan iyo suxufi ku nool dalka britain ugu horraynna waxa uu ka hadlayaa doorashadii toddobaadkan ka dhacday dalkaasi wallaahi dee qolo waliba yacni dimuqraadiyadda siday u taqaanaa meeshan aynu joogno imika aanu joogno anagu arro ingiriis ama u k waxaa lagu tilmaamaa inay tahay hooyadii dimuqraadiyadda baarlamaanka ku dhisan marka baarlamaankii oo toos ay usoo dooranayaan shicibku ayaa iyagu ah yacni dadka xukunka gacanta ku haya waayo ra-iisul wasaarihiiba iyaga kasoo baxaya halka xaggeena oo kale ee maraykanka shacbigu ay toos u doortaan madaxweynaha oo markaa awooddii fulinta aan lala wadaagin laakiin aqalada baarlamaanka congresska maraykanka sidaa dee idinba iyaga warrantihiin iyagana dadkaas soo doorta markaa wax ismiisaamayo sidaas
waa garta wadammada islaamka markaan ka hadallo waddan qawaaniintii iyo shuruucda islaamka ku dhaqmaya oo sidaa hadda u k aan tusaale ugu soo qaadanay dunida islaamka tusaale loo soo qaadan karaa waake wallahi dee taasi way adag tahay waxa weeye way jiraan wadamo dabaqa shareecadda meelo ka mid a oo xagga magaranaysa dee sacuudi arabia oo kale qawaaniinta ciqaabta oo dhami waxa ayaa tahay mid salka ku haysha shareecada islaamka cibaadada waxa xalaasha ah waxa xaaraanta ah laakiin xaggii kale ee mucaamalaadka waxaa la yidhahda dadku siday isu dooranayaan dadku ma isdooran karaan marka horeba xaakimka ama qofka uu xukumaya yacni ma lala xisaabtami karaa waxaasoo dhan oo fikirka siyaasiga ah iyo ka qaanuuniga ee islaamka ku jira intaba meel aan isleeyahay maanta waa ka dhaqan galeen oo zamanadii hore ee dabatalan berisamaadkii ama casrigii dahabiga ahaa golden age oo dee yacni zamankii cumar ibn khadaab radiallahu canhu abubakar iyo cuthmaan iyo cali cumar bin cabdilcaziiz waayo dambe ninkii salaaxadiin alayubi la odhan jiray boqoradii imbaratoriyadii cusmaaniinta qaar ka mid ahaa waad arkaysaa meelo ka mid a laakiin maanta dunidan aynu joogno dabcan dee caalamalislaami mar baaba jirtay gebigiisaba waxa ka xor ahaaba wadamada isu talin karaya ee ka xor ahaaba ay farkuturis ahaayeen marka waa dad dib yacni u diga roganaya iyo dhaqan dib u diga roganaya oo meelo badan yacni runtii wax dee lagu loo bogo keenay laakiin weli la odhan karo yacni si wanaagsan oo tallaabo ma garanaysa aan siibasho iyo simbiriraxasho iyo liicliimada lahayn aan cagaha dhulka oola wadayn marka laga eego xagga siyaasadda iyo mucaamalaadka yani waxaan yani culimada iyo fuqahada muslimiintu ay yidhahdaan asiyaasatu sharciya waa gartay ka waran dalka turkiga gaar ahaan dowladdii sannadihii ugu dambeeyey soo maamulaysay dowladdan ururka a k party oo uu madaxda ka yahay erdoqan ka waran iyada xilligan dabcan waxa weeyaan waa sida aan kuu sheegayo oo duniyadan waxbaa ka dhacay caalam alislaami muddo ayaa jirtay yacni dadka iyo dadka shicibka iyo dadka xukumaya ama boqor ha ahaadeen ama magacyo kale yacni dee hal ahaadeene xidhiirka ka dhexeeyay uu ahaa yacni midiidin iyo sayid loo shaqaynayo oo yacni ninka xaakimkahay wax walba yani qofka xukumaya wax walba isagoo xaqii awoodu lahaa laakiin shacbigu aanay wax badan u lahayn kii waa laga yimi waaba la qabsaday turkiga oo hogaaminaya dowladdii ugu xooga badnayd ee islaamka soo marta yani intii muddooyinkii dambe oo dhan ilaa la soo gaadhayay dagaalkii koowaad ee dunidana dee baawarada waaweyn ama awoodaha waaweyn ee dunida oo russia iyo australia hungary jarmalka boqortooye weyntii maraa dowladii ingiriiska tii faransiiska dee ku dhararsanaysoo la tartamaysa ka mid ahaa waa tii dee markii ay ku jabeen dagaalkii koobaad dunida iyagoo jarmalka la safnaa waxaa dhaliyaala wixii markaa gacantooda ku harhsanaa in kastoo faganka iyo yani taagawaagu uu muddo horeba ku bilowday haddana intaasi taasi usii dhamaysay oo weliba middle east ama bari dhexe dhulka ay xukumayeen oo dhan la qaybsaday faransiis iyo ingiriis ay u tashadeen qadiyadan maanta weli taagana yani maaragtay qodaxda iyo godobta ah ee arrinta falastiin ay bilaabantay turkigii marka wuxuu isu bedelay jamhuuriyad gebigeeduba islaamka dhabarka ujeedisay oo ninkii ataturk la odhan jiray mustafa kamaal ataturk nin cilmaaniya oo aan ilaahay iyo rasuulkiisa midna rumaysnayn dabeetana uu dad yani dhowr sideed sagaal toban qarni islaam ku dhaqmayay damcay inuu gebigoodaba maydhaamo ama sumadoodii dooriyo oo idhaahdo toban labaatan soddon sannadood gudahood waa inaad european ugu ekaataan ood noqotaan dee ummaduhuna dhagax la qorqoraya meesta iskuma bedelaan mudday markaa qaadatay yani dawladdan iminka aada carabowday rajab tayib erdogan yacni lama odran karo waa tii misaaliga ahayd ama yacni kama dambaysta ahayd ee dawlad islaama oo casriya maanta sida ay tahay waayo afkaarta ku kala duwantay laakiin waxa weeye dawlad soo celisay xukuumad iyo dawlad iyo dad soo celiyey haybtii ay ahaayeen islaamnimada ahayd islaamkii maanta waxa weeye waa joogaa awalba waa joogi laakiin yani lala gaban maayo taa markaa lay haddana de dabcan weli waxyaaba badan baa jira oo dee aan la bedeli karayn gaashaamuurta nato ayay ka tirsan yihiin waxay ka tirsan yihiin oo weli dhinac bay yurub lu ku hayaan adin ku hayaan waxa weeye weli waxay sugayaan matalan applicationkii ama yani afon aliga weli waxay sugayaan in loo ogolaado inay naadigan european union ama midooda yurub ka mid noqdaan waxyaaba badan baa isku jira dunidu dee yani waktigii boqortooyadii cuhmaaniyiintu ay talinaysay wax waliba ay ahaayeen sida iyagu ay doonayaan maaha saasaa la isu dhex galay taariikh danbaa dhacday marka way ku dhow yihiin laakiin dee dabcan dawlad marjiciyadeedii asaasiga ahayd haybtoodu way tahay yani islaamiyiin weeye afkaar badan oo yani dee tii yani siyaasiyiinta ama siyaasadan islaamka ku dhisana maanta anigu ma jecli political islam islaamka siyaasiga ma jecli laakiin islamic politics siyaasad islaam ku dhisan way wadaan
aynu ka hadalla marka dimuqraadiyadda iyo islaamka wadamada reer galbeedku dabcan waxay ku doodaan wadamada islaamka badankooda ama dhammaantoodba dimuqraadi ma aha kamana hirgeli karto kamana jirto hogaamiyaasha islaamka qaarkood iyo hogaamiyaasha dhinaca diiniga waxaa aaminsan yihin waxa dimuqraadiyadda layidhaha inay ka hor imanayso diinta dadka labada dhinacba ah laakiin raba inay isku soo dhoweeyaan waxay dhahaan dimuqraadiyadda iyo islaamku way isqaadan karta maxay kula tahay waxa weeye ereyga dimuqraadiyadda leeda laftiisa ayaa yacni dee aftirsin yuu leeyahay isir iyo abnaq buu leeyahay meeluu ka yimi iyo meel uu magaranaysaa dhabarka ku hayo mustameedu ah waxa weeye markaa dimuqraadiyada waxa weeye democracy iyo autocracy labadaasaa yani isburinaya o iska hor imanaya democracy oo ah xukunkii dad badani ay wadaageen oo iyagu markaa ama koox ha yidhahdeen noo haya xukunka ama yani kooxdaasi qof ay kasoo saarto ladhado qofkaasa inta muddada caynkaas ay noo haynaya waa democracy autocracyna waxa weeyaan qof keligii isagu markaa tiisu uun soconayso boqor yani ba-an oo aan agtiisa lasoo taagi karin marka dimuqraadiyadda lafteeda ayaad waxaad moodaysaa dee sidii la doono in magaranaysaa loo masalo duway waxaan xasuustaa markii aan saxaafadda iyo radioga bilaabay dalalka ugu liita xagga yani wadatashiga iyo in yani dadku isxukumo ayaa dimuqraadiga ku dari jiray had iyo jeer yani titlekooda ama waxa u qoran jamhuuriyadda dimuqraadiga ee vietnam jamhuuriyadda dimuqraadiga kuuriya waa taa nimankaa dee iminka lakajeedka cid aliyaale cid afgarata iyo wax lagula hadlo iyo meel loogu hagaagiyo aan la garanayn jamhuuriyadda dimuqraadiga ee yemen waa cadan oo la ogaa xaalkeeda teniyo dee iska allow shahalkeeda aynu ka wada warqabno jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaliya la odhan jiray election keliya ama doorasho keliya oo ka dhacday muddadaa yani zamankaasina ma jirin marka haddii laleeyahay dimuqraadiyad macnaheedu hadduu yahay xukunka yaa u sal ah halkee buu ka imanaya sultada ama awoodu in la isxukumaa yaa gacanta ku haya yaa loo igmanayaa ma la dooran karaa mise waxa weeyaan dhaxal iyo qasab waxa weeyaan taariikhda islaamka marka un dee la eego waxabaan odhan karaa anigu distoor dad kala diima oo kala jaad ah ciddii ugu horreysa samaysay waxay ahayd muslimiintu distoor in la yeesha dimuqraadiyadda waa yani dhaabadeeda asaasiga buu kama jiray nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam markii uu yani madiine tegey yahuuddii ugu tegey muslimiintii muhaajiriinta ee la socotay iyo muslimiinta ansaarta ee halkaas joogtay iyo nimankii aan laba intaba ahayna diintii hore carab ay carabta sana macaabudka ahaa wixii oo dhan buu yihi waa waxa weeyaan weydinkaas halkiinaasa wada joogi kartaan distoorkaa saxiifadaas waxaa ku qoran baa yani inoo dhaabad ah yani qolo waliba diinteedee leedahay qolo waliba wax yani ummad kala wada jaada oo haddana meel wada degan oo isku dan ah wax ka taliya oo u sameeya u asteeya wax lagu kala baxo islaamka u horreeyay marka laakiin dimuqraadiyadda marka la yidhaahdo tan galbeedka sida looga dhaqmo mid baa jirtaan doonaya intaanan taaba gelin haron waa garta waxa weeye freedom xorriyadda qofku inuu xor yahay ummadduna xor tahay dee had iyo jeer daruuri maaha in nidaamka yurubun loo raaco dad baa jira weligood xor ahaa dimuqraadiyadda iyo maxaanku rahda isirkeeda iyo abnaqeeda midna aan weligood maqal soomaalida ka mid ahayd weligood xor bay ahaayeen weligood yani maxaanku rahda sida ay yeelayaan iyo waxay ku kala baxayaan iyo iyaga ayaa lahaa haddana de institutioniskan ama magaranaysaa mu'asasadahan dimuqraadiyadda lagu yaqaanaa dee ma jirin maantadan qudheeda haddii la leeyahay hal la isdoorto haddii la leeyahay garsoorku ha madax banaanaado haddii la leeyahay qofka xaakimka ama xukumaya waa inuu noqdo qof shacbiga raalli ahaantiisa meesha ku tegay intaaba islaamku waa ogol yahay waanu uga horreeyay reer yurub oo marka boqoradoodu ay lahayen by divine right xuquuq ilaahiya xaq alla na siiyey baanu ku xukumaynana lama hadli kartaan dee caalam islaami waxaa lalahaa maxaanku dhahday waad ka baydhi jirkii boqorow waa garta ninkii wax xukumayayo waa lala xisaabtamayay yani marka la yidhaahdo asiyaasata sharciya ti maxaanku raday mawardi ibnu taymiya iyo abu xamed alghazali afkaarta ay ka qoreen ilaa lasoo gaadhayo ninka dhaalimka ah waa la casili karaa hadduu bukoodo ama magaranaysaa talax gabo oo taagdarra ku timaado oo looga boqo inuu wadi kari waayo waa la casilaya mid kale lagu bedelaya waxaasoo dhan markay shaqaynayeen oo lagu soconayay xagga waxaa la lahaa divine right baa jira laakiin dee dimuqraadiyadda qolo waliba waxyaaba baa jira meelo aan la taaban karin baa jira waa garta dimuqraadiyadda europeanku hadday xalaalaynayso wax diinta islaamka xaaraan ku ah sida waxyaaba badanoo dee aynu isla ognahay inaan imanka afka lagaba dhowrayo oo dhulkan jira dee marka waxa weeyaan laysu keeni maayo sida reer yurub iyo reer america iyo reer galbeedba aanay u ogolaanaynin dimuqraadiyadda in uu yani ku yimaado xisbi baarlamaanka ku yeesha afkaar matalan ka hor imanaysa danahooda afkaartii yani usama bin laden iyo isis xisbi wata inuu ka furmoolado waa dimuqraadiyadooda waan furanaya iyaba de ma ogola waa la mamnuucaya waxaa laleeyahy now yani waa ban waa wa waa lamaga la mamnuucaya political activity ama yani nashaad siyaasiya la yeesho sidaas ayaa yani dimuqraadiyadda galbeedku waxyaaba ay xalaalaynayso ee ka hor imanaya diin islaamku aanay dee marnaba xaggaa laga ogolaan laakiin haddii la leeyahay hal lays doorto dee doorashada yaa diidaya waa nebi garta maxamed ba alai sala slam yidhi saddex nin haddaad meelkoon saddex qof mid idin ka mida u doorta inuu horjooga ama idin noqdo amir markii uu ansaarta la heshiinayay reer madiina ee yacni maka lagu heshiiyey baycat alcaqaba alula baycat alcaqaba athaaniya muu odhan wa nebigii calayhi salaatu salaam baan ahay amarkii waa kaa duud qaata sidaa u socda sidaa yeela mu odhan wuxuu yihi iska soo saara labiyo toban horjooga isnay cashara naqiiban taasi maxay kutusaysaa mar walba dadku inay xaq u leeyihiin inay lahaadaan dad hor socda dad u hadla dad hogaamiya dad haddii ay tirsanayaan in xuquuq ka maqan tahay u dhiciyo afkooda ku hadla awooddana la wadaago awooddana dabcan la wadaago waayahay aan- haddii aan ku weydiiye marka n arrintii ka dhacday dalka masar oo ay ku guulaysteen ikhwaanulmuslimiinka kabacdina milatariga xukun ka tuureen dhacdadaasi dhaawac intee leeg bay u geysatay haddaaban ka soo qaadno magaca dimuqraadiyadda runtii magaca dimuqraadiyadda oo keliya dhaawac may geysan laakiin waxay dhaawac u geysatay xidhiirhkii ka dhexeeyey caalamal islaami iyo dunidan reer galbeedka waynu ognaho lama kala maarmo labada qolo galbeed iyo islaam marka la yidhaahdo dad badani waxay moodaan yani xidhiidhku inuu mar walba ahaa ma garanaysaa isdil iyo colaad iyo duulaan iyo suurka waa la iska jaro laakiin may ahayn baacinftiri baa jira danaa jira xadaarada la isdhaafsanaya baa jirta oo dee yurub ayaa ilbixiyey islaam baa ilbixiyey markan dambe caalaamal islaami rakiigidii iyo yani daxalaysigii fikirka ku dhacay waxaa ka jafay yani markii ay yani mar dambe haddana ishirdiyeen yani reer yurub oo la arkay in laga horeeyo marka waxa weeye marna in la yidhaahdo ha lays doorto marna la yidhaahdo waxa la doortay haddaanu ahayn wixii aanu rabnay doorashadaasi waa maaragtay waswaasiyo baa nagaga jira shag wax soconaya maaha waxa weeyaan runtii waa waa waa waa waa sumad ceebeed oo ku taalla maanta yani fikirka siyaasiga ee reer galbeed
barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa maxamuud sheekh axmed dalmar aqoon-yahan iyo suxufi ku nool dalka britain inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
wa tahay dhegaystayaal inta aynu ku dhaafna barnaamijka martida mikrofoonka iyo xaaruun macruuf haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka cawayska washington iyo saare ciidla nuur
si wanaagsan baan idilahaantiin ba idin leeyahay dhegaystayaal qodobo dhowrah oo aanay ka maqnayn maanse kale oo ka mida silsiladii ina macallin ciise ayaan idinku hayaa barnaamijkeenna cawayska washington waa hagaag aynu ku bilownay waxaa la yidhi waayadii hore wiilka iyo gabadha soomaalidu marka ay haasaawayaan amaba ay sheekaysanayaan geed weyn ayuu midba gees ka joogsan jiray hadal badan oo muddo dheer qaatana wakhti looma hayne afar erey oo muhiimadda taabanaya ayaa laysku dhiibi jiray xaalkuna wuxuu noqon jiray ama guur lagu heshiiyey oo guga la aroos amaba laysku garan waa oo la kala dhaqaaji kadib markii magaalooyinka la yimi arrintu sidaa way iska beddeshay kusii dheeraan maynee wiil iyo gabadh muddo sannada ah sheeko wadaaga ayaa la arki jiray haatan iyo wakhtiganaynu ku jirno maba jirto wax hor istaaga haasaawaha ama dal kala dheer ha la joogo amaba isku magaalaha lagu noolaadee isticmaalka tiknolojiyaddu waxay sahashay inaan la ballamin la isna waayin hawl fududayn badan baa la helay laakiin lugooyo badanina garo oo kama madhna wiilashii baa ka sii daranoo waxay leeyihiin sawirada lasoo qorxiyo ee fotoshopka la geliyo mushkulad badan bay ku hayaan haasaawaha dhallinyarada waa kan cawaala deeqsi oo ah hal abuuro dhallinyar oo isaguna arrintaasi suugaan ku safeeyey waxaa la yidhi madal waliba muuqeed leh ama xilli waliba dadkiisu leeyay kulli saman laha rijaal marka dadkii iminka waxay kula fahmayaan tiknolojigii waxaa dhacda quruxdiibaa xataa tiknolojigii gashay oo awel dhagaxa la odhan jiray waa miskiin caawiye iminka wax soo baxay brogram miskiin caawiye fotoshop ledha oo inanta dee qalanjada iyo takalaanay kala dhicin dabeete waxaa dhacaysa waxaa la samaynayaa qof dee marka hore aan sidanaad fotoshopka uu kuugu cajabiye aan kuugu cajabinayn ayaa photoshop sawir photoshop usoo samaysanayaa aaladan imika aadka loogu kulmay laydhaa facebooka ayuu soo dhiganaya dabeeto dadkiibaad dhex raacaysaayo adoo dee iska hiikacayo dadkaagii dhinac ka raacay dabeeto intaasoo waad codsanaysaayoo intaasaad raadinaysaayo dirqibaad inanti ku helaysa dabeeto waad la ballamaysaa markaad la ballanto tiiba maaha ilaa photoshopkii iyadoo socota lagu samayn maayo kii sawir buu ahaaye markaasaad isku kaa geli waayayaan dabeete halkaasoo kale ayaan ka sameeyey in yaroo shacburo oo gaaban wuxuu leeyahy sawirka photoshopka facebooka ku yaal fayskii qurxoonaa faalladii iyo kommentiga dadka faraha badan lay kugu faaninayeen markii aan u fiirsaday ma faaqida jacaylkii dabadeed fashilankii wada fadhiisigeenii quruxdii mafooba waxaan kaa filayay makaa waay filanka caku photoshopkiyo facebook ay soo hoday
miskiin caawiye waa hagaag sidoo kale waxaa iyagana dhaliilo laga soo jeediyaa guurka kadib iyo haasaawaha ninka iyo xaaskiisa oo malaha qaar baa odhanaya maxaa haasaawo looga baahan yahay haddiiba la isguursado sidaad moodda xaalku maaha ee jacaylka iyo shukaansiga dhabta ahiba waa guurka kadib bal haddaynu dhegaysanno sheekh siciid raage oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ee ku nool qurbaha sheekh siciid wuxuu ka mid yahay sheekhyada baraha bulshadu ku xidhiidho wacyigelinta iyo waxsheegga faraha badan dadka soomaaliyeed ugu soo bandhiga codkiisanna waxaan ka helay barta facebooka bal aynu wada dhegaysanna sheekha waxaan ka shaqeeya counsilor baan ahay counsilorka waxa weeye marriage counsilor dadka maaragtay isqaba ayaan dee counsilor u haw daxan waan isu soo dhoweeya waanu isu soo dhoweeya ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka wadnahooda isu soo dhoweeya dumarka soomaaliyeed iyo ragga soomaaliyeed markay timaado xagga jacaylka iyo maxabadda iyo waa abaar gabadha soomaaliyeed hadduu ninku u soo dhowaado waar iga durug bay leedahay maxaad iga urursanaysaa ninka soomaaliyeedna hadday gabadhu ay tahay yaro ilbaxoo dee ay yaro taataabato naa maxaad iga salaaxaysaa buu leey marri baan ahay anugu qaraar baan gaadhay marka cilmiguna waa daruuri qaraar baan gaadhay inaan dadka soomaaliyeed isu soo yaro dhoweeyo oo maxabad iyo dee jacayl iyo wajacala baynakum mawadatan waraxma soo ilaahay mu odhanin tasawaju lwaluuda alwaduud soo nebigu mu odhan dee dumarka jacaylka fara badan ee wanaagsan ee raxmadda muujiya innakuna waynu ka aradanay labadaba labadii baanu isu soo dhoweeyey marka nin soomaaliyeed oo aan sidii waxaa laga keenay dee malaa miyi saa lagu soo tuuray kanadiya meelo barafa iyo meelay dumarku leeyihiin i love you iyo waxyaaba caynkaas weligiina kitaabka guma qora gabadhu guursadina waa gabadh dee ku dhalato annaku waxanu idhahnaa say wallahi baan dhahnaa say wallahi generation yar yarkayg waxa lagoo yaqaanaa say wallahi waxaad odhanaysaa jannadaad tegaysaa say wallahi buu ka odhanaya wax walba waa say wallahi bay dhahdaan marka mid yaroo say wallaahaya ayuu guursaday dee maxay ka sugaysaa ubax iyo jacayl iyo warqadii uga tago idhaahdo i love you iyo waan ku dhimanayaa iyo asna wuxuu leeyahy laxooxdi meeda iyo canjeeradii ninkuna inuu gabadhii ka tago ma doonayo ninkii marka waxaan markan labadii isu dhagaysa ayaan arkay inay dee kala fog yihiin ayaduna mawjad bay saarantay la yidhahdo hollywood asna bankii tuuyo ayuu ka yimay minka wab reermiye laba isuma dhowaa marka ninkii baan qabtay ninkii baanin wareedhe gabadhan dee jacayl tus dee waan jecelay buu yidhi jacaylka ninka soomaaliyeed waa maxay hadduu hadiyar hadduu de usoo ibiya xijaabka iyo maantana qadada keenana waa khalaas gabadhii waxa weeye markaa waa i love you to the last limit jacaylna markaa muu hadheen waxaana sidii ninkani wuu heeriyeysan yahay yaro jafjaf waan yaro jafjafay ninkiio maxaa la sameeyaa buu yidhi waxaa idhi dee halkan canada la yidhahdaaye horta ubax soo iibi haye gabadha guriga ka saar casho wanaagsan oo romantica u samee waxba ma samayn aqaana buu yidhi soo iibibaan ku casho soo iibi mushkilad male miyaa dabada ka keentaba laakiin waxaad gabadha guriga ka saaro waxaa tahdaa maanta suuqa galo anaa idinla dabaraya haye rowsi soo iibi ubax soo iibi waxaan idhi albaabka markaad ka soo geshid ubaxa caleemihiisa ku soo daadi soo maad garan ilaa midna laba layn markaa samee laynka halkaa soo waro madbaha soo geeyo qorxi maasha allah ha aragto miiskiyo ubax iyo cunto iyo beriis iyo wax walba say quruxda marka markay marqaanto ay si kala wareerto ubax hataa sii raaca maasha allah marka xaggaa dee maqsinka hordeedaya markaa labayk allahuma labayk waa hagaag waa hagaag oo idinkaa maqlaya ragow ha isdhagaxaynina imikaba maasadii silsilada noqotay ina macalin ciise haatan waxaad moodaa inay toddobaadba toddobaadka ka dambeeya maansooyinku soo tiro badanayaan gabadhiina macalin ciisena suuqeedu uu xaami sii noqonayo balse toddobaadkan waxaa nasiib u yeelatay oo aan soo dhaweynayaa gabadh dhalinyaro ah oo la yidhaah hodan oo ku nool dalka sweden hodan soo dhawow waan dhowhay walaala sahre cille aad baad umahadsan tahay magacaygu waa hodan maxamed axmed waxaan joogaa sweden waan gartay hodan eberyahan waad la socotay silsiladayna macalin ciise dee beryahanna aniga iyo dhegaystayaashuba waxaanu raadinaynay war dumarkii xaggee ka baxeen waa kan raggii midba dhinac u qaaday arrintiiye marka hodan aad baanu ugu faraxsannahayna maanta adigu aad caawa nagala soo qayb gashay barnaamijka maasadaada magaceed maasha allah sahray sidoo kale aniguna waan ku faraxsanay maastada ina macalin ciisana aniguna dhinacaygan kala socday maase la yidhaahdo mulaaxo marka mulaaxo waa ina macalin ciise soo ma Een, dabcan sahray haa mulaaxa aniga ula baxay een, dad badan ama rag badan oo ka qayb qaatay maasada ina macalin ciisun bay dhahay marka inanta magaceeda may ma xusin nin qoraa soo sheegay ina kuma jirto marka anigu markii ugu horreysan aan silsilada inaan ka qayb qaata aan go-aansadayba waxaan isiri horta bal inanta magaceeda doono wax ku saabsan iyo warbixinteeda aan raadiyay marka waxaa la ii sheegay inan uu qalisbo ku xusay maansada oo la yidhaahdo muuna gaabo inantaasaan weydiiyey inanta magaceeda waxay tahay siday u eg tahay marka inantaas aniga ii sharaxday magacan inay xitaa waxaan mulaaxa markii ay ii sharaxdeen magacayagoba isu qalmaanba sidaan ah, warka ku hayo muna gaabana war baa laga soo taagay adigana ma kuu waranta
muuna gaabo anigu marka hore xitaa iyadoo maan aqoon qaliif markuu yidhi waa inanta guriga ka shaqaysa waxaase walaa inantaa loogama dhow warbixin badan bay haysaa waa gartay hadane marka ee bal hadda maansadaada een, haddii aynu dhegaysano anigiyo dadkayna dhegaysanaya barnaamijka ku xidhaniba qayb bal hadda nooga jagacsi Een, waa sax een, horta hordhac yar haddaan aan ka hormariyo een, sahraay Mhm.
dan anigu sababta igu kaliftay xitaa inaan ka qayb qaato waxay tahay inamadu inta badan ina macalin ciise waxay kusoo jiidanayaan dhaqaale waxay kusoo jiidanayaan hanti Een, alxamdulilah waxaad aan aaminsanahay een, dhaqankii soomaaliyada ahaan jiray in hablaha la iibsado waalidiintuna ay ga- ku gorgortami jireen geel iyo eh, qori iyo faras inay hablaha ka bixiyaan waxaan Mhm.
aaminsanahay inay waalidiinta isbedeshay hablahana imaka iyaga inay wax bartaan ay waalidiinta go-aansatay marka waxaa la war nimankan lacagta sheegayo nimankan eh, dhaqaalaha sheegayo ina macalin ciise aabaheed inuu wax barto oo uu aqoonteeda wax ku anfacdo hadhow buu go-aansadee meel laga fadhiista hadhow dookheeda ciday markaa rabto ha ha ka fikirto maasha aada iyo aad waalidiin soomaaliyeed oo berigii hore aan taa fahamsiin ba waxaan aad aan ugu farxsanahay waalidiinta soomaaliyeed inay hadda inay hablihii waxbaraan ay fahmeen Een, dabcan markii qurbaha la yimidna la ogaaday kaalinta hablaha ay ku jiraan inamo badanoo wax lasoo baray oo lagu soo tabcay inaanay kaalintoodii kasoo bixin allah ya laakiin habluhu ay kasoo baxeen Mhm.
maasida waxaan ku bilaabay sahraay waxaan idhi ina macalin ciisadan lagu wada mashquule marley anigu maan arag waxse igu maqaalaa qurux waa mulaax dumar oo waa man iyo ubax ragga kii mar halacsada waa musharax qoofale yartase waa ay moog tahay maba ogaba iyadu haya duqa macalin ciisa yidhi miim qur-aan iyo ilaa aad madarasaad mulaaxoy dhammaysaa maadiga aqoontana meel sare ka gaadhaa rag baa bahaw muhan maa weeladoodana maskaxdaada ii gelin waan gartay yacnihii raggan maalka iyo lacagta ku faanaya aabuu waxbare buu ku yidhi marxab iyo guddoon bay midigta ugu dhiibto duqa macalin ciisaa maqaamkuula rabay maqaamkuula rabay iyo inay meel fogaadhay madal ugu xariiqdo ma xaalaysan nimankaba yaa salaam Eh, marwadow adeegtiya siday muuna nagu tidhi waa muuna gaabaa warka soo soo tebinaysa waan gartay marwadow adeegtiya siday muuna nagu tidhi qaliifkii magaalada miyiga uga raray mulic abe sida jiirka uga minxiis dhigay Mhm.
mooro lama degaan iyo ku macsuumay oo mane hahee manfacaan islaam manfacu islaam cuno maraq xunsho mooye ka mamnuucay oon kale waa ninkii yidhi xunshuun baa laguu qalayo markaasumaad marakeeda un waa markaa- ninkii haragga u guntiyey ee waxaan ku mus cirirta kusoo xareeyey weya ninkaas waa qaliif waa qaliif calool xuma loo hayaa haye kuwa maalka sheegtee mani loof ku raadshee maan dumaris sirigada kulligood mas-uuliyad mugdi bay lugeeyeen ina ciise maba oga maansooyinkoodi iyo ma akrida waraaqaha milicsina warkiida gabadhana waxbarashay u socotaa iyo waxaan ku ina iyadu waxaan ay sheegayaan iyadu samaysato maba maba hadalhaysa waxaan ay ka sheekeynayaan idinkaaba ogba waad iska xiiqdeen haa Mhm.
muranse wuxuu dambeeyaa maalintay ogaadaan muruq macalin ciise iyo xigto waxa ku meersane nina ma hurtadiisa iyo marwaduu la nool yahay ama mudan walaashii maraa waaxid ma ogola madalaha barkulanka ina lagu murqaamo ee madadaalo noqotaa waleese aniga malahay ina macalin ciisadan haddaan mooshinkeedii lasoo xidhin mashruucan malagood rag buu gelay ama xaal malaayiin lagu moosi doonaa yacnihii sahray dhaqanka soomaalida een, dee nina ma ma jecla ina inan walaashii muruq macalin ciise waxaan ka dhigay waxa weeyaan waa inan ay walaala yihiin maxaheeda inantan ina macalin ciise waan gartay dee haddii marka inantii walaasha halkan aanu jiidaynaa iyo halkan aanu lacag siinayna iyo halkan aanu iibsanayna iyo de waa waxii rag isku dili jiray meel bay qalif meel bay ka quracanaysa iyo meel bay hebel maqaaxi la sii socotay iyo halkan waa waxii rag isku dili jiray marka waxaad tiri haddii maaragtay inanta aan warkeeda laga bixin waa la isbaran rag ba idin isarki aad iyo aad ha hodan aad baad u mahadsan tahay inaad nagala soo qayb gashay barnaamijka Een, sidoo kale sahray waan ku mahad celinayaa adiga iyo dadka dhegeysta cawayskan washington aad
haatana waa qaybtii aynu ku waraysan jirnay heesaaga iyo hal abuurka waana qaybtii labaad waraysigii aan dhowaanta la yeeshay abwaan cabdiraxmaan abees oo ku nool magaalada london ee dalka britain bal toddobaadkan waxaan jeclaan lahaa abwaan cabdiraxmaan ow heestan inaynu ku bilowno barnaamijka faahfaahinteeda xagga dambe ayaynu ugu iman doonaa markay heesta aynu cabaar ka dhagaysano maadaama waa tiri qushii dhabanka yeelkii haddii quursi daba yaal heesta waxaa qaadaya fanaanka cabdi holan kastood qorqoran tahay dumar qalanjado tahay ama ama qurux ad leedahay oo aan qudhayduba qacdi hore jaleecada gebi ku qushuucay qacdi hore jaleecada gebi ku qushuucay waxseen kuustay gabaryahay qalbigayga ka jaray markiian qadarin iyo gawaay gawaayay qiimay kuustay gabaryahay qalbigayga ka jaray markiian qadarin iyo gawaay gawaayay qiimay ilma iima qabato umaquma moode ushi dhabankaylkii haddii kursi dabayaay ilma iima qabato umaquma moode ushi dhabankaylkii haddii kursi dabayaay marka waxaad leedahay haddii meeshii isjijabin iyo isxawaashayntu badato quruxdeedu hayla dhaafto dee haa haddii quruxii noqoto hub lagugu garaaco lagugu gumaysto hahe
oo in aad iska aad tilaabada aad aad iska haysato dukaa yar qurux badnaa
waan gartaa marka Hees- horta sheekada heeskoolaa ka horreysay haye horta waxaan hal abuurka la yidhahdaa horta jir ma lihid waa waxyaabaha ku nacna waxyaabahaasa kamid ah waxaa yimid adiga dee idaacadda la taagano haye dee dee lagaa wareysanayo wixii haddaad kala qarisana dhadhan yeelan maayaan haddana dhibta kala jirtaa waan gartaa oo imin haddaan isdhaahdo war wax qari mhm wixii dadkii dee ka daadegi maayaan waxaa laleeyaa war waxaan ka- waxaan ka jiraa waa maxay haye waxaa jirtay ilan baan ka helay oo een, aan heesu sameeyey waan garta heestaasi markaa waxaa la odhan jiray marka xiise kugu ladhan xuduntaada jiifaa xubi aad in lagu shaag haye xaantada uu beeruhu ku xadhaa qalbiga iyo xubnihii iyo halbowlaha shigsashada dareen ku xulashada mid raacshaa markaa heesta waxaan kaga hadlun inanta inaan ka helay iyo inay qurux badan tahay labadaasuu iskugu jirtay markuu xiisuhu bato kadib baad xubbi ama jacaylku aad u nuugusheen kugu dhaco xaantada uu beeruhu ka xadhaa qalbiga iyo xubnihii iyo halbowlaha shigsashada dareen ku xulashada mid raacshaa heestaas markaan sameeyey heestaa ma la Ayaa muddo qaadee kabacdi.
eh, cabdiraxmaan ah heestaa lama qaadin laakiin iyadoo la xamiisan karoona ayaan laxanka soo saaray laakiin cid weliba maa dhiibin aadan xuseen karoone karoona haa heestaa markaan sameeyey hahee inantiina dee u sheegay ayaa waxaa iga daba yimid een, sheekadan kale waan iyo fahmay dee noocan kale iyo deedna heestan kale aan markii dambe sameeyey anigoo Sidii- dee tii horena waafajinayo sidii aad u rabtay bay waxu socon waayeen ay alxaas waxu socon waayeen oo adigu een, dabadeedna waa- waxa dhacday waa anigan tii horena waafajinaya waan gartaa in kastaood qorqoran tahay dumar qalanjad oo tahay ama quruxad leedahay mhm oo aan qudhayduba qacdii hore jaleecada gebi kuu qushuucay waxaan quustay gabadh yahay qalbigayga kaa jaray markii aan qadaraydayo kaa waaye qiimayn ilma iima qabato uma qoomamoode kushii dhabanka yeelkii haddii quursi daba yaal halkaasi ka timid waan gartay bal hadda inta aynu iyadana aynu kusoo dhaafno maadaama oon heestaa weli la qaadin de waxaan filayaa barnaamijka caweyska washington saylad aynu kusoo bandhignay heesahaagii dihinaabaa ku jira dee toddobaadyada soo socda waxaan filayaa fanaaniin badan inay kula soo xidhiiri doonaan cabdiraxmaanow marka la eego Wallahi, midhaha iyo miisaankooda waa hagaag cabdiraxmaan oo waynu ku noqon heesahae bal waxaad noo tirisaa maanse yar oo jacbura oo aad u qosol badan oo gabdhaha aad ku ammaanayso tiknolojiyada iyo meelaha casriga ah ee magaalada aad ku nooshay ku yaala Eh, maadaama oo aynu barnaamijka qeybtiisii hore kaga soo hadalnay haasaawaha oo dabcan ammaantuna ka maqnayn horta saare waxay ahayd baan jecelahay labadii kun iyo tobankii mhm hees baan marka hore sameeyey waan garta waxaa ku jirtay habla magaca guud iyo haybtooda ka siman yihiin inaysan kala hanaan iyo kala haybad rooniin waan garta aniguna habeen hore hurdadaan yar jiibsaday riyaa igu haleesho waxaa halacsi ii baxay hidiyihii dharkeena iyo inuhu wango iyo qeyb qalbigaa hanaankiiyo halakaha ku nuursaday sidii ruux xamuun qaba indhaha ku haweydhi waxay ahayd hir doogliyo dhulu todob ka hooray dabadeedna heestaas ama baan tiriyey baa ina baa ina soo hadashay ingiriiskan halkan ku kortay oo ay ku dacaydeen nooca idhahaan fishan jibiska haye
dabadeedna waxay ahayd eh, bal ninkan wuxuu sameeyo mhm marka eh, malaha sida ii sheegtay waxay tahay xaafadeeda laga hadalhayo waxaa layidhi uu fiican yahay oo gabayadu ku wanaagsan yaho aduu waxyaaba caynkaasi maqashay haya rasiibti maxaa samaysaa mhm dabeedna heestaasaan u tiriyey markaasaa dhulkaa totabka ku hoora iyo iyo todobka iyo marka waxay iweydiisay todobka markaas waa todobka waa maxay haye masatr waa mid ka mid a Wuxuu yidhi, roobab "Todob- todobku waa roobka ugu horeeya guga da-a haye kolkaas igu tii bad bad weather waan garta waxaad ka sheekaynaysaa yaa bixi kara yaa yaa yaa yaa yaa yaa dibadda tegi kara yaa shoodin soo samaysan kara weatherkiiba waad kharibtay waxay todobadan iyo hilaacyadan iyo unkabadan aad ka sheekaysay haye dabadeedna waxaan fahmay noloshu qofku halka uu ku nool yahay environmentka uu ku nool yahay ayuunbuu la tisqaadaa waan garta noloshuna intaasunbuu u arkaa mhm dee inanta yara ingiriiska ku dhalatay oo halkan ku kortay ayaan waxaan ka dhigay oo aan Saddex geeyey qayd inan iyo- hoy ku kor- ku kortay oo biyaha u baahan oo een, todobka macnihiisa garanaysa oo jiilaal gabadh uu soo helay oo soo oontay oo noloshii xoolahoodii een, dee jiilaal riiqay oo todob u yimid siday ugu farxaysa dee waad garan kartaa haye dee tanna waa tan dalaayadaha ka sidatay ee dee ka xanaaqaysa eela waa bad weather
bad weather marka waxaan siwaan waxay garanaysa inanta maad ku jiraan anigoo si kalena u sawiraya Mhm.
qofku wuxuu fahmo unba dee wax loogu sheegaa waan garta
markaa waxay tidhaahdaa muraayadaha dhalaaliyo maarshandiis waagay
haye isma wada marmari iyo moolkii wasfiilay wasfiil mool laydhaa halkan eh, Ingiriiska wadanku yaallo weyn haye maykab iyo cream iyo adoo marin diyaano mariyano jidhkaaga midabkiisu fiicinaa waaw taas iga horeysaa taas romantic waxaan fahamtaydee haye haye haye macnaha u dhacay Sunday- sunday marketka iyo meelaha raqiiska iyo ma tegayna peacock ama birimi mago million baa ku bixilaa maryanay dharkaaga wow that's so nice markaa wa- dee sunday marketku waa meelaha yara raqiiska iyo dukaan birimi mago la yidhahdo iyo magaras sidaad moodan tahayba minadkiiba xiilan lahayd maryanay dhar gooniya haye maarada bal xisbiyada waaf lagama maareen marka baad adduunyada maryanay ku marilay marka Eh.
eh, gabadhii waxay tiri dee ee shaclaa sawt Waxay- hadduunba waxay- warkaagu ii dhacay
way fahamtay oo shareecada ka qaato hees bal soo qaban lahaa markan heesta waxaa wada qaadaa qoomaal iyo maryan mursal ciise waa laba fanaanoo waaweyn oo soomaaliduna ay aada u jeceshahay wallaahi heestaasi waxay ahayd un hees xafladeed een, qiso een, iyada badani kumay jirin waxaan u sameeyey un laba qof oo isguursaday oo aan ugu deeqay waxaa midhaheedana kamid ahaa een, nin kastoo lafaasho lagu raadsan raganimo ama guula naaqiday gabadha baadnu sababtay halkaasi ka bilaabmaysay heestan lafteeda ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennan caweyska washington oo toddobaadkan waa inoo kulan dambe oo xiise le dhammaantiinba inkastoo la faasho lagunaadsho raganimo ama kuula naaqiday gobor baanu soomay adiguna nabaade nalka i baxaayo nuurkii waxaa tahay noolashayda ooyadin adiguna nabaaday dalka i baxaayo nuurkii waxaa tahay noolashayda ooyadin kasha adiga ku dhugul qalbigaad ku naban tahay niyadaad taxjiifta hadyo jeer naciibooy hadyo jeer naciibooy waxaa tahay waxaa tahay nudiga mida nafta adiga kugu maqan naftigaad ku weyto gamal waa ku kaajiya naftigaad ku weyto gamal waa ku kaajiya kasha adiga ku dhugul qalbigaad ku naban tahay niyadaad taxjiifta hadyo jeer naciibooy hadyo jeer naciibooy waxaa tahay waxaa tahay nudiga mida nafta adiga kugu maqan naftigaad ku weyto gamal waa ku
waa tahay inta aynu ku dhaafno barnaamijka cawayska iyo saare ciidle nuur aan qodob iyo laba inoo dulmaro qodobadii ugu doorka roonaa warka maanta saraakiisha dalka sbain ayaa maanta xaqiijiyey in ugu yaraan saddex qof ay ku dhinteen kadib markii diyaaradda ay shil ku gashay eerbood militari oo ku yaala magaalada safila ee dalkaasi sbain ra-iisul wasaaraha dalka sbain mariona rahoy ayaa maantoo sabtiya sheegay in qiyaastii toban qof oo shaqaalaha diyaaraddaasi ay xilligaasi saarnaayeen madaxa eerboodka erna ayaa sheegay in eriboodka la xiray islamarkaana loo diray shaqaalaha demdemiska goobta ay diyaaraddu shilka u gashay iyadoo dhammaan duulimaadkii ku socday magaalada safila loo wareejiyey magaalooyinka ku hareeraysan muuqaal yaroo hordhaca ayaa muujinaya qiiq madow oo hawada qabsaday kaasoo laga arkayey dhanka waqooyi ee eriboodka magaalada safila la yidhaahdo san bablo dhinaca kale saraakiisha dalkaasi koonfurta kuuriya ayaa sheegay in xukuumadda waqooyiga kuuriya ay tijaabisay saddex gantaal oo nooca lidka maraakiibta kuwaasi ku rida gudaha badda tijaabadan ayaa dhacday hal maalin kadib markii koonfur kuuriya ay heshay digniin ah in waqooyi kuuriya ogeysiis la-aan ay weerar ku qaadi doonto maraakiibta koonfur kuuriya haddii ay kasoo gudbaan ama u soo gudbaan xadka biyaha waqooyiga kuuriya mas-uuliyiinta magaalada siyool ayaa sheegay in gantaaladaasi laga regay magaalo la yidhaahdo won oo ku taalla waqooyiga waa tahay haatana aynu dhankaasiyo kaalimaha sugaanta jaleecno codka macaane xuseen miraale iyo shirib codka macaan ee xuseen miraale ayaa u dambeeyey idaacaddii habeennimo anigoo cabdiraxmaan xuseen furra iyo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinloo socodsiinayay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.